الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد عن سوقنا هلك المؤلف كري باب الحضانة وشرطها حرية وعقل مصيبة حيث كذاك طفل أميرة وتضع الرضيعة أم فأمهاتها جميعا قدمنا فالأب فأمهات الأب فالجد فوالدات الأب فالجد فوالدات جد فمال الأبوين يولد وبعده الخالات ثم الولد لولد للأبوين فلأب ثم بنات ولد, ولد أم انتسب يتلوه فرع الجد للأصلين ثم الفرع من أب فعمة لأم فبنت خالة فبنت عمة فولد, فولد عم حيث إرث عمة تقدم الأنثى بكل حال أخواته أولى من الأخوال ووالد مسافر لنقلة أو نكحت بغير حاضن له وأن يميز أباه اختاره يأخذه والأم لها الزيارة كتاب الجنايات فعمد محض وهو قصد الضارب شخصا بما يقتله في الغالب والخطأ الرمي لشاخص بلا قصد أصاب بشرا فقتل ومشبه العمد بأن يرمي إلى شخص بما في غالب لا يقتل ولم يجب قصاص غير العمد إذ يحصل الإزاق بالتعدي فلو عفى عنه على أخذ الدية ما يستحق وجبت كما هي لكن مع التغليظ والحلول ولو بسقط قاتل المقتول وفي العمد وفي الخطأ وعمده مؤجلة ثلاث عوام على من عقله وخففت في الخطأ المحض كما قتلطت في العمد فيما قدم يقتص في غير أب من محرمه أو في الشهور الحرم أو في الحرم في الحال والجمع بفرد فاقتله في النفس أو في عضوه ذي المفصل إن يكن القاتل ذا تكلف وأصل ما يجنى عليه ينتفي عنه القصاص كانتفاء من نزل عنه بكفر أو بريق حصل وشو تساوي الطرفين في المحل لم تنقطع صحيحة بذي شلل ودية في كامل النفس مئة إبل فإن غلطها فالمجزئة ستون بين جرعة وحقة وأربعون ذات حمل حقة فإن تخفف ابنة المخاض عشرون كابنة اللبون الماضي وابن اللبون قدرها ومثلها من حقة وجرعة إذ كلها من إبلس من إبل صحيحة سليمة من عيبها والانعدام القيمة إناس وحين كقار معاشرة المعاوة قصاب سنان دونا ودماتي ربعي سدحات هي بلو ربعي ودا بيا لبعض مركا لغريبه خاتمة آدابتي يتصوف كمؤلف قدري رحمه الله تعالى باب الحضانة waa waxaa la yidhahdaa xanaanada maadaama xarafka daadka luqadeenna uusan ku jirin daadka waxaynu u bedelaa ka soomaali ahaan nuun xanaanada ilmaha iyo xanaanada qofka guud ahaanba aan isku fillayn ama yaraan buusan isugu fillayn ama maankiisoo dhiman buusan isugu fillayn maankaasi ama isagoo dadiis daaweynan ha keeno ama yaanu keenin xadaanada waxaa la yidhahdaa qofka bini aadamka ah ee aan isku fillayn baahidiisa tabardarro ama caqli darro aan isugu fillayn hayntiisa iyo dhaqaalayntiisa iyo xanaanayntiisa waxaa la yidhaahdaa xadaana sida qaalibka ilmaha yar bay ku dhacdaa oo isagaa asal ahaan aan isku fillayno taniyo maalinka uu dhashay ilaa uu xoogaysto khalaqakum min dacfin weye ama min dacfin mid aad akridaba uma jacala min bacdi dacfin quwatan quwadaa inta aanu gaadhin ilmihii dhashay iskuma filla hadduunan isku fillayn in la hayo oo la daryeelo oo la dhaqaaleeyo u baahan yahay dhaqaalaha weeye xadaanadu ama xanaanadu walidaalika innaga lafteenu ereyga xanaanada ah waxaan dantiisa iyo baahidiisa ku filayna la daryeelayaynu nidhaana ama ilmo ha noqdaan ama waayeed ha noqdaan ama xoolahaba ha noqdaan marka dabaabkan wuxuu ku saabsan yahay asal ahaan xanaanada ilmaha xanaanada ilmahana masalada uu ka hadlayo waxaa weeye yaa leh mas-uuliyadda xanaanada haddiise dadku isku qabsadaan ilmihii hayntiisa yaa la siinayaa xaaladda labadii dhashay wada joogaan xaaladda labadii dhashay ay kala tageen iyagoo kala tagay oo isku meel degan iyagoo kala tagay oo kala guuray laba wadan iyo laba magaalo u kala guuray iyadoo hooyadii ilmaha dhashay ayna weli nin kala guursan iyo iyadoo nin kala guursatay maxaa isbedelaya haddii ilmihii iyo waalidka qaarkood aynan isku diinba ahayn ama qaar gaaloobo ama qaarkood soo islaamo maxaa la samaynayaa hooyii aabba ku dooni ha noqdeen masaa'ilkaasoo dhan waa baabulxadaana looga hadlaa inta u badan laakiin waxaa qaadata dadku say u kala leeyihiin haynta iyo xanaanada ilmaha walidaalika masalada xadaanada iyo ilmaha hayntiisu waa masalo qur-aanku meelo badan ku tilmaamay waxaa ka mid a meelaha lagu tilmaamay ilmaha marka la nuujinayo laga hadlayo hooyadaa nuujinaysa aabbuhu wixii kharash uu bixinayaa waa ilmihii xanaanadiisii markii carruurtii ilmaha yararkaa nafaqadooda iyo biilkooda laga hadlayo iyo xaqa ay leeyihiin waa baab iyo qayb xanaanadii ilmaha iyo xuquuqdoodii ka mid a haddaba xadaanadu waa jus ka mid a xuquuqda guud ay ilmuhu waalidkood ku leeyihiin qaybna waa xanaanada oo nafaqadii iyo hayntii iyo nugmadii iyaa ka mid a tacliimtii waxbarashadiina qayb bay ka soo gashaa iyo caafimaadkoodii qaybana xanaanada ma soo galaan laakiin waa xuquuq ilmuhu leeyahay oo mawdiceeda lagaga hadlo sida waalidku markuu guursanaya xaqa ilmaha waxaa ka mida cidda uu guursanaya ilmahan la wadaagaya inuu iska ego waxaa ka mida marka xiriirka gogosha la yimaado in shaydaanka laga naaro bisinkiiyo la qabsada adkaartii baa ka mida waxaa ka mida markii ilmihii dhasho caqiiqadii iyo waqalkii baa ka mida waxaa ka mida ilmihii magacii loo bixinayey baa ka mida masaa'il xuquuq ilmuhu leeyahay baa jirta oon xanaanada ahayn haddaba halkaa jus-iyo nafaqaadkii waan soo marnay xanaanada ka mid ha ahaadaan halkan gacan ku hayntiisii wey yaa haynaya ilmihii oo xanaanadiisii mas-uul ka noqonaya haddaba wuxuu ka hadlay maadaama ilmihii in la haya ay waajib tahay dadka haynaya sifaadkooda qaacido guudna dib buu ka keeni doonaayo asalka xanaanada marka laba qofoo rag iyo dumara u sinaadaan mudashadeedii ama asbaabtii lagu mudanaya ay u sinaadaan dumarkaa iskale labada qofee u siman ilmaha ee ragga iyo dumarkaa dumarkaa la hormariyaa waayo ilmaha yar hayntiisa iyo dulqaadkiisa tarkiibada dabiiciga ee rabbi dumarku u abuuray baa kaga haboon ragga markii laakiin meelaha qaarkood la gaaro xanaanada ahna dhinaca raggaa la marinayaa mudnaanta waxaa laleeyahay gacan ku-hayntii badnayd ee aada ku badnayd uu ka yar koray oo uu ka yar maarmaye xakamayn iyo xajin iyo cabsiin buu qayb u baahan yahay halkaa marka la soo gaarana raggaa kaga fiican hooyooyinka inta qaalibkaa wey wa shartuhaa xanaanada shardigeedu xoriyatun qofka wax xanaanaynaya inuu xor yahay wey waayo qofka wax xanaanaynaya mas-uuliyad buu qaadayaa ilmaha yar inuu dantiisa iyo maslaxadiisa ka shaqeeyo addoonkuna waa wax laleeyahay oo berri cid kale laga iibin karo ciddii lahaydna aynan raalli ku noqon karin wixii uu kuu shaqayn lahaa ilmo yaruun hoosta ha kaga jiro isaga hala kufo hala dhaco saas darteed xorriyadu waa shardi marka koobaad wa caqlun baa shardiya qof caqliloo wax kala garanaya sababtoa qofka caqliga aan lahayn ee majnuunka ah ama sabiga een caqligiisu dhammaystirmin iyo haddii lagu daraba addoonkii mas'alatul wilaaya iyo mas-uuliya weeye xanaanada iyaguna naftooda wilaaye kuma laha oo sabigiina waa la maamuli majnuunkiina waa la maamuli addoonkiina waa la maamuli nin isagiiba tiisii maamuli waayey oo naftiisa aan wilaayo ku lahayn oo isagii loo talinayo mas-uuliyad dad kale ma qaadi karo kii tiisa meeleeya baatu kala ku dara wilaayadiiyo mas-uuliyaddan uu tiisii maamuli waayeyna waa qaacidada la yidhahda caqligee la yidhahda faaqidu shayi laa yuctiih ninkuusa wuxuusan haysan maba ku siin karaba isagii baan tiisii maamulin tu kalena kuma dari karo ma maamuli karaan muslimatan haween haddii ay tahay hooyadu ama islaamta hayd seenaysa muslimatan xaal ay tahay mid muslimad ah xayu goortii kadaaka sidaas oo kale aiflu ilmuhu yahay markii ilmuhu muslim yahay tahaynaysana waa inay muslim noqotaa laakiin haddii dimiyiin muslimiin ku dhexnool ay wada yihiin dee gaalada way isu hayn karaan ilmaha masaladan waxay yidhahdeen laba arrimood baa shardi muslimadda looga dhigay arrinka koobaadi ilaahay baa qur-aankiisa wuxuu ku yidhi walan yajcala allaahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiilan waa sharcan ay qadaran ma aha ilaahay gaal wadaayo sharci ah oo loogaga dambeeyo gaal ilaahay uma uma samaynin muslim dushi ilmihii oo muslima iyadu gacantaha ku haysana dee waa gaali gacantaha ku haysa malaayadiisa iyo musliyadda ha yeesha ko laba midda labaad waxaa looga baqayaa ilmahaas ilmuhu ciddii awabisa ee xanaanaysa ee yaridiisa gacanta ku haysa waxay tahay baa qalbigiisa ku daabacma inta uu yaryahay markayna ilmihii ku koriso ee ku barbaarisa kufrigii iyo shirkigii baa laga baqayaa haddaba ilmuhu yaynan ku awabinin oo diintiisii ka fitnaynine ilmahan ha laga ilaaliyo weeye inay xanaanaysa gaal waase ilmuhu haddii uu muslim yahay haddayba gaalo isla yihiin markii horeba xukmulkafaara isla lahaayeen shardiga kale amiinatan xaalay tahay sidoo kale gabadh aamina ay daata amaanatin inay aamino tahay waa inaynan mashhuura bilfisqi ahayn fisqiga aynan mashhuur iyo caanku ahayn xutmate iyo mid qayisho oo qayil lagu yaqaani iyo ama rag ha noqdo hadduu rabee iyo kuwo baararka khamriga wareego oo sakhraansan oo meelaha socda wax xanaana ah xaq uma laha waayo dadkaasi haddii uuba naftiisii sidaa u gabay oo naftiisii meeshaa xun dhigay wixii loo dhiibana meeshaan buu dhigi saa darteed ammaanadu xilka iyo mas-uuliyadda iyo xaqa ilmaha gudashadiisa qof lagu aamini karaa waa inuu yahay kadib wuxuu yihi waturdicu waxaa nuujinaysa alradiica ilmihii nuugayey ummun hooyadaa nuujinaysa nuujinta hooyada ilmaha inay nuujiso min xayu alaslu waa waajib waajib diineed weeye ama aynu ku qaydna fuqahada qaarkood waxay yidhaahdeen dambarka iyo caanaha horaadkaa ha nuujiso ama nuujinta guud ba aan dhahno nabigeena cala salaam xadiisu ru'ya waxaa ka sugan habeenkii jannada iyo naarta la tusay inuu riwaayadka qaarkoodna ru'yada kuma daraan ee xadiisulisraa walmicraaj riwaayaadkiisa qaar ka mid ay ka dhigaan in nabigu soo maray calayhi salaatu wasalaam hooyooyin ay abeeso abeeso iyo masas naaska ka cunayaan oo uu yidhi maxaa dhacay kuwan maxay yihiin la yidhi waa kuwa ilmahoodii u duiday inuu nuugo hadda gabarnimada iga dhimanaysa iyo waxoogay ilmaha nuugitaankiisu uu cimri dadejinayo baa loogu diiday soomaa abeesadii aakhire intaan la gaarin mid adduun baa lagu salliday hooyooyinka ilmaha dhala ee aan nuujinin inta badan kansar baa naasaha kaga dhaca kansar baa badanaa naasaha kaga dhaca hadda statitiska iyo daraasaadka laga qoray akridaan saas darteed hadda markii nimankii ilmaha isyar adadkeeda inoo keena galbeedka ahay hadda dadkii waxay ku talinayaan haddaad ilmo dhasha nuuji haddii kale khatar waxaad ugu jirtaa in cudurka kansarkaa naasaha kaaga dhaco markaasay daraasaad badan bay qaybinayaan hooyooyinka la leeyahan badbaadada naftaadaa ku jirta si aakhire intaan la gaarin cuqubadii ilmaha abeesooyinkii kuwa lamida adduunka kusoo hormaray marka waxaa nuujinaysa ummun hooyo hooyadaana nuugmada koobaad iska leh waalwaalidaatu yurdicna awlaadahunna yurdicna waa khabar oo ficil mudaaric oo bimacna alamar ah yurdicna ay liyurdicna ha nuujiyaan awlaadahunna ha nuujiyaan amar baa lagu siiyey sharciga halkaasaa laga gartay hooyadaa nuujin fa ummahaatuhaa hooyooyinkeed baa ku xiga jamiican dhammaan fa ummahaatuhaa hooyooyinkeed baa jamiican dhammaan qudimna la hormarinayaa hooyadii haddii ay xilkas noqon weydo ama ayba geeri ku timaaddo oo ayeeye ay joogta hooyo ayeeye hooyihiyo halkaasaa la raacinayaa oo ayeeye aabbaawey ilmaha badana ayeeye hooyaa u naxariis badan uga naxariis badan ayeeye aabbo ayeeye aabbo way naxariis badan tahay laakiin ta ayeeye hooyaa uga naxariis badan ilmaha ilmaha yaa u naxariis badan baana la eegayaa xilligaa wuu dhib badan yahay haddii hooye iyo hooyadeed la waayo falabu aabbaha ku xiga oo hadda waxaa laga hadlayaa tartiibkii mustaxaqaadka wey dadka mudanaya xadaanada aabbaha haysanaya aabba haddii la waayana fa ummahaatu labi aabbaha hooyooyinkiioo ayay aabba ah baa lagu wareejinayaa ilmihii iyagii haddii la waayana faljaddu awowga asal xagga hooye iyo xagga aabba midnaba haddii la waayo famaa lilabaweyni yuuladu looga dhalay wixii qofkan ilmahan la xanaanaynayo labada waalid ee dhalay ay dhaleen cala ijtimaacin aw cala infiraadin e marka walaalihiine marka meydka ilmaha ilmaha walaalihii baa la wareegaya markii la waayo aabbayawgii iyo xagga aabba wax ka socda iyo hooyihiiyo xaggeeda wax ka socda usuul ah markii labadaba la waayo ilmihii wuu yar yahay ilmaha la xanaanaynaya wax ma dhala isagu furuuc maliya maya ilmaha yar furuuc ma yeelan karaa isagiiba hadda la xanaanaynayo masalada waxay noqon kartaa usuul iyo xawaashi xawaashidii kuu hareeraha yaa kuugu dhowo kuugu xiga walaalo walaalihii haddii xagga aabbiyo hooye walaalo ka ahaydeen ama labadaba ama midkood baa iska leh iyagana say u kala leeyihiin waa say dhaxalka u kala lahaayeen kaad labadaba wadaagteen baa mudan haddii la waayo kadaabo keliya wadaagteen baa casabo ahoo mudan haddii la waayo walaalkii hooye keliya aada wadaagteen baa mudan mas'aladaa ma caddayn iyada mualif laakiin si damban buu dib uga caddeeyey oo markii walaalaha caruurta aleen la gaadhay buu sidaa u kala hormariyey waxaa laga gartay marka aabbayawood baa saa u kala lahaa wa bacdahu walaal waxaa ka dambeeya alkhaalaatu habaryaraa ka dambeeya sidaasuu mualifku iyo madhabku gaarsiiyeen inay habaryari ku xigto wixii walaalo ka dambeeya ay tahay laakiin daahirka khabarku habaryartu hooyaday ku xigtaa oo nabigu cala salaatu wasalaam markii gabadh lagu yardooday habaryarteed buu u xukumay wuxuu yihi alkhaalatu bimansilati lummi habaryari booska hooyaday joogtaa innagana waxaynu nidhaahnaa habaryartu ab iska daaye abtigaan dhahnaa oo hooyadaaba naasa lahayn oon ku nuujin karin abtigii halka hadduu joogo habaryartoona min baabi awlaa laakiin isagu wuxuu yihi walaalo marka la waayo rag iyo dumarba alkhaalaatu baa ku xiga iyo habaryaraha habaryar haddii la waayana uma alwaladu ilmihii uu dhalay liwaladin miday dhaleen lilabaweyni labadii aabbo aabbaha iyo hooyada meydkan ilmahan yarka ah adeerkii ilmuhu adeerka u ahaa wey kuwa adeerka u ahaabaa xanaanadii la wareegaya laakiin waxay u kala horeynayaan midka uu aabbihii isaga aabbihii hooyaba ay wadaagaan uma alwaladu miduu dhalay liwaladin miday dhaleen lilabaweyni aabbihii hooyaba ilmahan kay aabbihii hooyaba wadaageen ilmihiisa baa ku xigaya faliabin ilmaha uu dhalay kay ilmahan yar aabba keliya wadaageen uma banaatu wuldi ummin kii waladul umka ahaayee hooyo keliya wadaagteen gabdhihiisaa ku xigaya wiilashiisa maaha kaasoo intasaba hooyo in la wadaagay u nasab sheegtay haddaba walaalihii haddii la waayo habaryarna la waayo caruurtay walaalaha dhaleen baa ku xanaanayn adoo yar say u kala leeyihiin walaalkaa shaqiiqa ilmihiisii baa leh haddii la waayo walaalkaa liab ilmihiisii baale haddii la waayo walaalkaa lium ilmihiisii gabdhaha ah baale yatluuhu waxaa ku xiga wax walaalkaa ah iyo wuxuu dhalayba haddii la waayo farculjaddi awowgaa wixii ka farcamay soo adeeradaa maha iyo eedooyinka oo lil aslayni labadaba kula wadaaga aabbahaa la wadaaga aabbahaa dadkii shaqiiqa la ahaa wiladiiyo gabdhada adeeradiiyo eedooyinkii shaqiiq ahaa lil aslayni waa shaqiiqii aabbihooya la wadaagay kuwaasaa la wareegi haddii la waayo uma alfarcu faracii awow oo min abin walaalka aabbahaa aabbo keliya ay wadaagaan adeerada aabbe oo aabbo keliya ay wadaagaan wey haddii la waayo fa cammatun eedo oo liummin aabbaha ay hooyo keliya wadaageen baa ku xanaanayn eed eedadaa weeye laakiin aabbaha aabbana ma wadaagaan hooyana ma wadaagaan aabbihi hooyana ma wadaagaane hooyo keliyay wadaagaan haddii la waayo fa bintu khaalatin habarirtaa gabadheedaa ku xigta haddii la waayana fa bintu cammatin eedadaa gabadheedaa ku xigta ilmaadeerka aad tihiin haddii iyada la waayana fa wuldu cammin adeerka wiilashiisaa ku xiga oo wiilashii gabadha eedadaa dhashay iyo wiilasha adeerkaa dhalay way kuu siban yihiin sooma laakiin gabdhaha la hormarinayaa xaysu irsun goortuu dhaxal cammahu gaaro haddayna adeernimadu xeer dhaxal uu ka gaari kara ay jirto dhaxal isaga usoo haro calaa kulli xaal tartiibu lmiiraasi baa ragga loo kala horumarin haweenka fii darajatihim ahna waa laga soo horreysin miiraas yana yeelanimbe qaacidadu waxaa qaadataa tuqadamu lunha haweenka la hormarinaya bikulli xaalin si kastaba baa ragga laga horumarinaya hadday darajo sinmaan akhawaatuhu walaalihii baana awlaha ka haboon min alakhwaal abtiyada iyo gabdho walaalaha ah hadday kugu isugu yimaadaanna akhwaasha wuxuu u jeedaa reer abtiga oo habaryarihii ah habaryariiyo gabar walaasha hadday isu yimaadaanna oo dumar la tartansiiyo walaashaa ka sokayso iyadaa xanaaqad yeelanaysa intaasi waxaan kaga baxaynaa wax badan u baanayn sida loo kala leeyahay tartiibka xadaarada waana masale culimmada muslimiintu ku kala aragti duwan yihiino waxaa soo gelaya dadaan meeraas iyo dhaxal lahayn oo habaryar iyo eedah iyo eeddo gabaray dhashay iyo habaryar gabaray dhashay calalcumuum xigtada iyo qaraabada ah qofkii una xanaanada uuna shafaqa iyo naxariisirood raxim iyo qaraabtinimona ay u gasho baa loo dhiibayaa ilmihii dumar iyo rag hadday sidmaan nasab ahaanna dumarka la hormarinayaayo haynta ilmaha yar kaga fiican ragga ilmihii haddii la kala tago haddii la wada joogo itifaaqan lana wada nool yahay labaduban xanaanada xaq bay u wada leeyihiin haddii la kala tago hooyadaa xaqule ilmuhu intuusan tamyiista gaarin aysan wax kala garanin kala garasho uu kala dooran karo waa haddii muslim la wada yahay laguna kala tago hooyadaa iskale inta uu yar yahay laba xaaladood bay hooyadu waayi kartaa haddii la kala guurayo oo wadankii ama odaygii ka guurayo ama iyadii ay ka guurayso ilmuhu aabbihii buu raacaya masalada labaadii hadday hooyadii guursata nin kale oon xigtadii dhoweyda ilmaha ahayn xanaanadiisa berri yeelan lahayd aan ahayn hadhow ilmahaas waa laga reebi hooyadu aabbihii baa lagu reebi labadaa mas'aluu ka hadlay wa waalidun waalidka aabbaha awle ku ah hooyadii ka mudan waalidkaasoo musaafirun u safraya linuqlatin geedi u safraya safar laga soo noqonaya ma aha safarantiqaalin min baladin ilaa baladin meeshaba waa ka guurayaayo ninkiiba nairobi wuu kayn waayay oo gaarisiya mambaasu u socdaa halkaasay dan iyo duruufi u rabtay ilmihii kaga tegi maayo meeshane ilmihii wuu qaadanayaa hooyadii baa guuraysa oo magaaladii meel kale uga guuraysa ilmihii waa laga reebayaa oo aabbahaa loo reebayaa maxaa sabab ah ilmahan mas-uuliyaadka gacanku haynta maahane nafaquu u baahan yahay biil buu u baahan yahay tacriim buu u baahan yahay kharashkiisoo dhan aabbaha mas-uulka ah hadday labadoodii meel wada joogi waayeen waajibka sharcigu cidda uu saaray inay biilkiisa iyo nafaqadiisa bixiyaan baa loogu darayaa xanaanayntiina mas-uuliyaddeeda inuu bixiyo hooyada ilmiha iskala tagto biilna mas-uuliyad kama saarna ilmihii hadda gaajo u dhiman wey manayad hadday tabarucaysa waa tasaduq laakiin waajibkuma aha marka inay la tagto waxay keenaysaa inay nafaqo weyda qisadii dihaarkana waxaa ku soo marnay inay khawra binti faclaba tidhi haddaan isaga u daayana way dayacmayaan haddii anugu aan kala tagana way gaajoonayaan de anugu ma biiri karo biilka nafaqadii waalidkii lagu lahaa haddii la kala guuro isagaa la raacinaya ilmihii talabaadna aw nakaxad hadday guursato ligayri xaadirin midaan xanaanaynaynin lahu ilmaha dadkii xanaanaynayee la soo tiriyey ee xanaanada berri yeelan lahaa nimaanayn hadday guursatana waa laga qaadayaa ilmihii odaygaa la wareegaya laba sababood bay halkana ku cileeyaan fuqahadeena waxay leedahay xikmadda looga qaaday nabigaa horta mas'aladan xukumay oo gabar baa nabigu usoo dacwootay ay ilmihii aabbahii kala tageen waxay rasuulka ilaahay ilmaan caloshaydaa u ahayd deegaan markuu dhashayna naaskaygaa meeluu wax ka noolaado wax ka cabo u ahaa haddana ilmihii waa tuwaa dhaqaaqayo waa ii soo adeegay aabbihiina inuu iga qaatuu doonayaa nabigu wuxuu ku yihi anti axaqu bihi maa lam tankixi adaa mudan hayntiisa haddii aadan guursan halkaa waxaa ka muuqata haddii aada guursato malihid mudnaanta sabab waxay leedahay laba sababood kow gabadhani hadday reer yeelatay ninbaa wax ku darsaday oo xuquuq iyo daace iyo daryeel ku leh ilmahan yarka ah waktiga ay ku bixin doonto waa wakti uu ninkaasi xuquuqdiisa leeyahay xaqiisa bilaa idnihi ilmahan inay ku bixisana ma banaana maadaama xaqii idan qof kale uu baahan yahay iyaduna xaqaynan ulahayn idankaa inay xaqaa isaga tasarufto ilmihii inuu ka wareega weeye booska banneeya midda labaadee ka sii muhiimsan ilmahani lama doonayo inuu sabab u noqdo burburka reerka cusub mushkiladeeduna tirakoob ma laha hooye ilmo uusan ninku dhalin wadata dhib iyo qayliya ilmaha in la isku qooma kama madnaato ninkii garaha qoyska galaana garan hooyadii waxay dareemaysaa mar kastaba maadaama ilmaha ninka uunan dhalin inuusan wax badan oo dana ka lahayn waxay bilaabaysaa marka ninkii ilmaha inay ka waardiyeyso wixii isaga xaggiisa ka soo baxa odaygana xasaasiyad ay ku eegto aulmawalasutuur qoraalka iyo hadaya la yihi mehe maxaa ka dambeeya dan baa laga leeyahay iska daa kii aan xaadinka ahayne ka xaadinka ah bay mushkiladii badan ka dhacdaa ninka intuu dhintay walaalkii reerka dumaalay ilmihii isaga u dhaloo dhalay iyo kii walaalkii dhalay mas-uulka uu ka ahaa ka walaalkii awoodda uu kaga hadli kara iyo suu tala uga bixin karaa way xadidan tahay de reerkii ilmo ka mid a oo dhib iyo dheefa la qaybsanaya odaygiina is-ilaali uu leeya waardi iska hayo iyadiina ay kaamiroyin waaweyn ku fiirinayso reerkii waxaa halkaa abuuran shaki iyo tuhum baa abuuran wuxuu saa u yihi dan buusan ka lahayn wuxuu saa u yihi wuusan dhalin hadduu maanta edbu yidhahdoo dila ha hadduu dhalay saa uma xanuujiyaan meeshii mushkilad iyo qaylo wey hadday ku mashquulsho isla hadlahaa kuwiisa kuwa dhashay hadday yahay maadan saa ay tiraadeen marka reerkii ilmihii in laftiisu uu mushkilad noqdo reerkii ka dhaqmi waayo oo reerkii u burburaayey wax aada u dhaca weeye saa darteed ilmahani gabadhani reerkeeda iyo haddii ilaahay ilmo kala siiye ha dhaqatee kan horta aabihinta lagu wareejiyo bixilkiisa iyo mas-uuliyaddiisa isagu ha qaato gabadhana reerkeeda ha ka dhaqato korontiya waxbaa gubataan malaynaya ayib saasaa loo yihi ow nakaxda ixguursata ligayri xaadinin cid xanaanadeeda cid aan ahayn lahu ilmaha haddiiba ilmihii ay guursato ninkii xanaanadiisa lahaa aabbihii waa dhinta ama kayr way kala tageen ilmihii adeerkii bay guursatay wadwaa ninkii berri gacanta ku hayn lahaaye sidaa lagaga qaadi maayo ninkan ilmaha waa nin ka naxaya oos ilmihiisii maqaamkiisi u joogo wain yumayiz ilmihii hadduu wax kala garto wa abaahu aabbihiina ikhtaarahu uu doorto yaakuduhu wuu qaadanayaa haddii kale hooyada ahaynaysa wa ummu hooyadana lahaa waxay leedahay aziyaaratu inay soo booqbooqato ay soo salsalaanto halkan mualifku raxima allahu tacaala wuxuu kaga hadlay ilmihii xaddu tamyiiz hadduu gaaro ilmihii khiyaar baa la siinayaa waxaa ku sugan arrintaa dhowr xadiid oy kamid yihiin xadiidka abi hurayra imaamu tirmidi iyo ibnu maaja iyo nasaa-i abu daawuud iyo daarim iyo keyrkood ba warinayaan xadiidkan wuxuu leeyahay haween baa nabigu usoo dacwootay oo waxay tiri ninkay wuxuu doonayaa ilmaheeda iga qaato waxaa iyo waxaana uu i qabto waxbuu i taray nabigu u yeeray labadoodii isagii buu yeehay war maxaa dhacay nabigu ilaahay ilmahaygii aan dhalay wiilkaygii yaa igu haysta buui ciddi wiilkaygii aan dhalay igu haysata waayo nabigu u yeeray labadoodiiba aabbihii dhinac buu fariisiiyey hooyadiina dhinac buu fariisiiyey wiilkiina dhexdu istaajiyey wuxuu yihi haadaa abuuka waa ka aabbaha wa haadihi ummuka hooyadaana waaka faktar ayahumaa shita kaa rabta doora buu yii wiilkii hooyadiibu isku majiiray gacantay qabsatay way la tagtay hadduu aabbihii dooran lahaana aabbihii buu raaci lahaa ilmuhu tamiista hadduu gaaro kala doora kii ku roon baa la dhihi xataa hadday labada waalid uusan midkood muslin ahayn laakiin xilligay isu dhaleeyeen ay isku diin ahaayeen laba gaal bay ahaayeen caruur bay dhaleen mid baa soo islaamay ilmihii waa la kala dooransiin waayo markay xaqa xadaanada wada yeelanayeen isku diin bay ahayn way u sinaayeen aabbihii baa islaamay ama hooyadii baa islaamtay anaa islaamo xoog ku qaadanaya xanaanadii lama ogola raafic nin la yihaahdo raafic ibni sinaan baa nabiga ka wari sal slam baa soo islaamay nin baa soo islaamay bu islaamtiisiina xaaskiisiina islaamta way diiday ku kari waaye islaamnimadii iyadana way isagana wuu islaamay ilmana way isu lahaayeen nabigaa loo yimi calayh salaatu wasalaam waa la isu soo dacwooday labadoodii intuu hareeraha fariisiiyey uu ilmihii yar wuxuu yihi wakaase bal midkiini uu raacaan arkaynaa ilmuhu xataa tamiis markaa ma gaarin xagga hooyadiibuu aaday nabiga wuxuu yihi allaahumma hdihi ilaahu hanuuni waa ismajiray oo aabbihii buu aaday aabbihii aaday la tag marka oo la bari waa gaar taad jeclaan lahayd xooga sharcigaana waa gaar nabiga ala sl isagoo jecel aabbihii inuu raaca maadaama muslim uu yahay laakiin hadda sharcigaa waxay ahayd ilmihii in laxdooda intee la istaajiye la khiyaar geliyo ku raaca u qaado maxaa u soo haray ilaahay u baryo adigu ilaahay bari hadda lagaa aqbalana wanaag haddii alla barigi lagaa aqbali waayana ku gacanta qabsadu raaci allaahumma hdihi bu ilaahu hanuuni markaasuu famaana ilaa abiihi faakadahu aabihii buu raacay oo waa qaatay haddaba ilmaha takhyiir in la gelin karo labadiisa waalid bay nusuustaa tilmaamaysaa intaa waxaa ku dhammaaday rubicii arrimaha qoyska iyo abaabu nikaax iyo tawaabicdoodii baa ku dhammaaday waana rubicii saddexaad ee arbacda fiqiga afar meelood saddex baa dhammaatay iyo tawaabicdii waxaa soo ray rubucu jinaayaat jinaayaadka waa wixii dhibee dadka kala gaaray waana rubaca uu u baahan yahay usan ka maarmin ninkii qaadi noqonaya oo dad kala xukumaya kama maarmo qaybta buyuucda iyo mucaamalaadka laakiin hal ogaado qaybaha cibaadaadka ah iyo caqaa'idku baabulqadaa ma galaan da ishaysta laguma kala saaro baabulfatwa bay gelayaan laakiin salaadan way asaxda iyo ma asixin maxkamad sharci ahna lagu kala xukumo khalad wey laba ninoo masaa'il cibaadaad iyo caqiida isku haysata maxkamadda sharciga isla aadana waa khalad hadduu wadaadku soo fadhiisto waa inin kala xukumi yidhaahdana sidii ibnu taymiya inaad tiraada wey sheekh baabkan baabulqadaa maaha mucaamalaadka iyo nikaax iyo jinaayaadka wey laakiin qudaad haddaad tihiin baabulcibaadaat alcaqaaid shaqa kuma lihid baab mas'alatu lfatwa weeye masalatu lqadaa ma aha marka ninka qaadigaa buyuucda waa u baahan yaho amwaasha la isku haysto see loo kala leeyahay baabunikaxna waa u baahan yaho reerka is haysteen waa isfure isma furin iyo xuquuqda isku haysta inaad kala xukuntaad u baahantahay aada bayna u badan tahay hadda taasi labadaa hore baabujinaayaadna waad u baahan tahay oo dadkii isdilay isdhagax tuuree wax kala jejebiyey jinaayaadkoodii waad u baahan tahay baabuljinaayaadna waa la yidhahdaa magacana caamsan kitaabuljiraaxi iyadana waa la yidhaahdaayo wixii nabarra la isu geystay ah jinaayaadkani waa laba qaybood ama waa nafs ama waa araf iyo cudwi weeye laakiin waxaa lagu daray oo jinaayaadka soo gala qaybaan bini aadam dhex marin laakiin axkaam sharciga u baahato qismulxuduud la yidhaahdo abwaabulxuduud qismi jinaayaadka ka mida weeye sababtoo ah marka waa iyado wax ma geysan nin kale oo naf iyo gacan ma geysan laakiin naf iyo cudwi baa lagu fulinayaa xadi ama rajmi ah ama jaldi ah ama qaطcu saariq ah baa lagu fulinayaa daba janaayaadka waxaa loogu dambeysiiyey nin xarigga ilaahay inuu saxaako wahay kadib calooshii wax la geliyey rabtaayo horta noolow mucaamalaad iyo buyuuc gal markaa waxoogay daqaqan buu qofkii u baahanayaayo hareeruhu dayayaaye bal si xalaala ha loo xaliyo intaa wixii ka dambeeya nin batraan ah oo kibrey oo wax ku durduriyey baa la rabaa in la xukumo oo xaddiisa la sheego marka kitaabuljinaayaat sidaasuu u samaysan yahay qof tacaddi dembi ku galay cuquubadii lagu qaadi lahaa weeye haddaba qofki waxaa laga bilaabay dembiga ugu weyne tacadigan uu ku galaayey markii baaburidda laga reebo waa naf la dilay nafta markaad disho ama qofku uu dilayo gaalna way noqon kartaa muslimna way noqon kartaa mudnaanta koowaad axkaamta waxaa leh asal ah muslimka muslimka marka la dilay bixaqinna waa lagu dili karaa bibaailina waa lagu diri karaa bixaqin qof xuduud iyo qisaas laga fulinayo waa noqon karaa taasi abwaabtee meelo dambaa lagu ishaari doonaa abwaab ulxuduud waljihaadna waa lagu tilmaamaa xaqdaraa lagu dilay halkaa weeye mas'aladu haddaa xaqdarra ku diray kasna waa noqon kartaa kamaana waa noqon kartaa wax u dhaxeeyana way noqon kartaa dhinacna kaskaah dhinacna kamaka ah saddexdaas buu tacriifinayaa alcamdu wاlkhaطأu wa khaطأu اlcamdi ama shibu lcamdi dheh facamdu maxdin camdiga kasta baraxla ee saafidaa kasta ula kacaahi wahuwa kaasi qasdu daaribi ninkii wax ku ulfanayay waa inuu ula qasdo ula kaso shaksan qofbuu ula qasday bimaa yaqtuluhu wax dilaya fi lgaalibi sida badan haddaad qofkan ula kas ugu dhufato wax badanaa qofkii lagu dhufta ama lagu sameeye uu badanaa u dhinto dilkaaga kas baa la yidhaahdaa xabad baad ku dhufatay gaari taayirkii baad ku dhufatay fallaar baad si fiican ugu gantay baangad baad madaxa bartankiisi iyo caloosha iyo qoorta kaga dhufatay oo la aaday wax badanaa marka lagu dhufto qofka uu dhinto ama badanaa marka lagu sameeye uu u dhinto suntii iyo lamida haddii aada samaysa wixii baad ku dhufatay ula kasna way ahayd waxaa la yidhahdaa markaa facamdu waana midda qisaastu ay ka waajibi doonto saan arkayno halkaa labadaa rugni haddaad aragtay cilada qisaasta loo waajibiyey waxaa lagu yihi alcamdu alcudwaanu waa kas xadgudub ah cudwaankii waa shay daahiroo la xadidi karo xaqna uma lahayn inuu dilo awjihdii la caddeeyey ma aha wax haaliban wax dilayuuna ku dhuftay can cudwaankii bay caddaysay camdigii ulakas iyo qasad inay ahayd waa shay baatina sooma ruuxan markuu wax ku dhacayey inaad ula qasaday isaga waa baain masale baaina oo khafiya weeye haddana waxaa laga maarmi waayey ciladii inay juus ka noqoto markaasa niman badan oo usuuliyiinta indalabu masalada markay marayaan horta waa mashhuur markay ka hadlayaan alcila almurakaba cilada ajzaada leh alcamdu alcudwaanu alqatlu alcamdu alcudwaanu camdiga waxay ku leeyihin waa juzu lcila waa cila murakaba markaa way ka hadlaan cila murakaba marna waxay kaga hadlaan markay kala farinayaan farqiga udhaxeeya juzu lcilati iyo sharu lcilati markay ka hadlayaan waxay sidaas ku leeyihiin haddana waxay ku dhahayaan waصfigu waa inuu daahir mundabita noqdo say saa ku lahaayeen bay alcamd cudwaan umiy marde aahir waa kaa tirada alcamdu waa waصfi khafi ee see leedihiin iiraab badan baa markaa ka dhacaya de waxaa si kaloo la dhaha la garan waaye waxay ku leeha hadii la waaye waصfi daahira camdigiina sharcigu ku xiray oo tafriiqii camdigii iyo khaطagii kala qaaday waan iska aqbalayna walow wasfi khafi aba ha noqde laakiin si sariixa u aqbali maayaane rag badan baa waxay aada uga uga hadleen sida sancaani oo kaleeti iyo maxamed amir sancaani kitaabkiisa ijaabat saa'il sharx buqyat ilamri iyo keyrkiiba iyo zarkashi fi baxri muxiit iyo wasfigan inuu wasfi khafi yahay oosan qaaciidadii usuuliyiinta wasfi daahir ahayd aynan ku dabaqmaynin wa maca daalika itafaquu inuu ciladu camdi cudwaana tahay markaas waxay ka hadlayaan warnihu duhuurkii aan shardinay iyo ciladan aan isku waafaqnay khafigaa seen yeellaan kanaan yeelo kanaan yeelo xagga ku dhufo xaggaa ku dhufo xaggaa ku dhufo aslan ba ishtiraataadkana waa masala masaa'il mantiqiya jadaliyo qawaadixulcilal ka timid weeye saan qaadix cilo lagugu helin qawaadixulcilalna waa munaadaraadkii manaaiqada iyo jadaliyiinta wey marka masale cilmulkalaam iyo mantiq ka soo dooshay oo usuululfiqiga ku soo gashay ama fanuljadal ay u bixiyeen ibnu caqil iyo rag lamida kutub ka qoreen baaji iyo shiraazi iyo fanuljadalka ay kuu sheegayaan waa qawaadixdan iyo munaadaraadkii cilalmunaadaraadkii culuum caqliya almantiqiya usuulfiqigii qawaadixulqiyaas bay ka soo gashay qawaadixulqiyaaskiina maadaama qiyaaskii wasfi lagu salaynaya qaadixna ka daba iman doono marka horeba qaadixii aan ka ixtiraajno macluumadiisii aan wasfiga usoo rarno marka wuxuu wax tasalsulkiisu halkaa ka yimid weeyo marar badan aan la tatbiiqin karin laakiin calaa kulli xaalu usuuliyiinta iyo fuqahadu way ku itifaaqsan yihiin wasfiga camdiga ee khafiga inuu muctabar yahay fii hada albaabi khafiba ha ahaadee marka saas darteed qasdu sbaaribi inuu qasdo weeye oy niyadiisiiy ujeedadiisu tahay kuley shaaficiyada way sii kala qaadeeno waxay dhaheen qasadka maxaad uga jeedaan ninku shan ninoo meel taagan hadduu xabad ku rido oo ay nin kamida ku dhacdo laba jeer waxay noqotaa qasad camdi ah hal marna qasad camdi ah ma noqoto haddii uu ninkan ay ku dhacday khaas ahaan ula jeeday waa camdi hadduu ula wada jeeday dhammaantoodayna u kala duwanaynkay ku dhacdabana shabtaba ula jeedayna waa camdi hadduu mid kamidoo ayru mucayana ula jeedayna camdi maha waa shibhu camdi cinda shaaficiyati maxaa tafriiqiyey qasadkiisii waayo mid buu ula jeeday mana cayinin kan inuu ula jeeday ma wada cadda hadduunan qasadkii wada caddaynna baabu shibhu camdi baa la gelinayaa iyo khata iyo baabkaasay gelaysaa bay yihahdeen waayo qasadkii anwaacdiisaa la tafriiqinaya qasadku waa qofkan cayntiisa inaad lo qasaday imaa khusuusiya oo fi jumlati aad ula qasaday wey shaksan buu ula qasday bimaa yaqtuluhu fi lgaalibi halkaa waxaa baxay haddaan ulakas ahayn iyo haddaa waxaad ku dhuufatay badanaa wax dee uusan ahayn oo hal warbaaxaad u dhiibtay kan waaba ka baxday baa nafti baa ka baxday way soo imaan doontaa suuradaas tacriifu lcamdi weeye intaas masalada labaad walkhaau waxaa la yidhahdaa alramyu inuu gada lishaakisin qof suuro iyo daata meel taagan waa inuu gamaa bilaa qasdin isagoon isyada ula jeedin kaasoo asaaba ku dhacay bashara qof bini aadamoo faqatala dilay wax meel taagan buu tooganayey ugaar buu gamayey geed buu wax ku tooganayey qof bini aadamay ku dhacday markaasuu dhintay iyadana khata baa la yidhaahdaa oo waa gaf ka ma weeye ula kas ma ahayn qofkan inuu dilo wa mushbihu lcamdi qafka midka u eg ama khaau lcamdi gafka kalka kamaga kaska ah bian yarmiya waa inuu garo ilaa shaksin qof buu garay bimaa shay lan yaqtula aan dilin fii haalibin sida badan qasadkii waa la hayaa laakiin haaliban waxaan wax ma dilo ilmahaad edbinaysay ushii aad ku dhuufatay waa dhacay waa meyd naftaaba ka baxdayba waa darbaxdayoo naftaaba ka baxdayba qaar ba waxay ku dareen fawakazahu muusa faqadaa caleyh hal feer uu dhiibay qalaf ninkii waaba dhacay haddii aadan ahayn nin khatarahoo feerkiisa aan laga kacaynin laba nin baa meeshaas ku hal feer basaa la isugu dhiibo qalab ama waa la isdhagax tuuray kabtaa la isula baxo muqf baa la isku siiyo mid bay ku dhacdo qalab waa dhintayba meel khataray kaga dhacday ama sagaaradii wadka la kulantay buu noqdayo ajashii baa waafaqdayba qofkii waad u qasaday inaad wax ku dhufatay lakin wax waxa loo dhintaa ma aha waa ka dhibay ninkii qofkaana waxaa la yidhahdaa dhinac waa ka kas oo qasadkii baa la hayaa dhinacna waa ka kama oo waxan badanaa looma dhinto wa mushbihu lcamdi kaska midka u egna bian yarmiya waa inuu tuuro wax ku gamo ilaa shaksin qof bimaa shay buu ku gamay fii haalibin sida badan lan yaqtula aan dilin tanna xadiidkaa laga qaata cabdillahi bni cumar iyo camr bn caas iyo keyrkood saynu arki doono ayb maxaa ka waajibaya saddexaas walam yajib ma waajibo qisaasun qisaas ma waajibto qisaasu gayri اlcabdi kaska waxaan ahayn qisaastiisu ma waajibto id yaxsulu markii uu dhasho alishaaqu in naf la gooyo bitacadi xadgudub wuxuu halka ka hadlayaa labada dambe khaطa iyo shibulcamdigu qisaas ma laha qisaasta keliya waxay ku waajibtaa ula kasta arrintaas nusuustaa caddaysay dilka horta inay qisaasi ka waajibto qur-aanku uu sheegay ilaahi subxaana wa tacaala wakiilahaa kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla alxuru bilxuri baa loo dilayaa marna waxaa la yidhi wakatabnaa calayhim fiiha ana anafsa binnafsi waalcayna bilcayni in laysu qisaasayo halkaa garantay nafta naf loo dilayo xadiidka ibnu mascuudna waa adkeeye oo wuxuu yihi laa yaxilu damu imri'in muslimi ila biixdaa alaain annafsu binafsi qof naf loo dilayo haddaba qofkii qof dilay in la dili oo la qisaasi waa la sheegay nusuustaasi kasiya kama ma kala qaadin laakiin nusuus kalaa timidoo kamaa khaطaa maxdiga ah iyo shibul camdigaba ka saartay ilahay baa wuxuu yihi maa kaana limuminin an yaktula mumina ilaa khaطan waman qatala mumina khaطan maxaa laga rabaa fataxriiru raqabati muslimati wadiyat mag baa laga rabaa musalamatu ilaa ahli qisaas laguma laha marka ninkaas khaطa buu qur-aanku tilmaamay laakiin shibul camdiga ma sheegin inkastoo khaطa dhinac uu kasoo geli karo shibul camdigu xagee kasoo galay ma soo galay marka nabigay ka sugan tahay calayh isalaatu wasalaam nabigana bay qiso dhacday xilligiisii shibulcamdi ah sida saxiixeynka abi hureyre ka wariyeen laba haweenaa isdagaalay midoodba mid mid kale wax ku tuurtay tan wax lagu tuuray uur bay lahayd iyadiiyo ilmihiiba way isla dhinteen nabigaa loo keenay wuxuu yihi horta ilmihii guratun baa waajibi cabdun aw amatun baa laga bixin iyadiina magteedaa la bixin intabana caaqilada lagu xukumay nabigu haddaba qisaas ma samayn waa qisadu nin dhihi doono kayfa akrimu man laa shariba walaa akal walaa nataqa walaa stahal familu dalika yual nabigu le inamaa hada min sajcil kuhaani qisadu dhihi doona al sala salaam wey iyadoo faahfaasin dib bay nooga iman doontaa laakiin qisadaa shibul camdi bahay way islaayeen waxbay ku tuurtay way dhimatay mag buu nabigu xukumay qisaas ma xukumin halkaa waxaad ka garatay khaaa iyo shibul camdigu qisaas ma laha maxaa kuu soo haray marka walakum fi lqisaasi xayaatun iyo kutiba calaykum اlqisaasu iyo wakatabnaa calayki anasa binafsi iyo laa yaxilu damu mri musibin iyo camdigii bay kusoo urursadeen markii intaa kala nusuustii saartay kaun baa la soo haray walidaaliku nabigu calayh isalaatu wasalaam uu qisaasta xukumi jiray markay taasoo kaleeto dhacdo goormaa qisaasta la mudanayaa dilka ah id yaxsulu lishaaqu nafgooye markay dhalato bitacadii xadgudubna ay ku dhacdo xadgudub baa naftii qofkii lagaga gooyey ula kasa markaasaa qisaasta la mudanayaa falow cafaa hadduu cafiyo canhu cani lqisaasi waxaa cafiyey weligii man yastaxiqu ciddii mudnayd ee qasaasta lahayd calaa akhdi diyati mag inay qaataan bay ku cafiyeen wajabat way waajibaysaa kamaa hiya maktusay ahayd bay u waajibaysaa qofkii wax dilay qisaas baa lagu leeyahay dadkii qisaasta lahaa xaq bay u leeyihiin laba inay kay samaynayaan inay qisaastaan oy dishaan iyo mag inay ku cafiyaan labadaasay xaq u leeyihiin inay labadaa xaq u leeyihiin qur-aankuna waa sheegay sunnada nabiguna waa sheegtay sala allahu alayh waalih wasalam amaa qur-aanku ilaahay baa wuxuu yidhi faman cufiya lahu min akhiihi shayun faitibaacun bilmacruufi waadaaun ilayhi biixsaan qofkii walaalkii laga cafiya wax si fiican ha loogu dabagalo isna si fiican ha isaga bixiyo aayaddaa sababu qofkii wax cafinayay unbaa laga hadlaya kan la cafiyey cafiska raalliba ku tahay lama weydin nabiguna ala salaam wuxuu yihi bukhaari iyo muslim abu hurere ka wariyeen man qutila lahu qatiilun qofkii qof laga dilo fahuwa bkhayri nadarayn laba midkii u fiican buu xaq u leeyahay in shaaa qatal hadduu rabo dil wain shaaa akhada diyata hadduu rabana mag buu qaadan xadiidkana laguma soo darin ninkii wax dilayo aduu raalli maka tahay intii lagu cafiya mag in lagaa dalbado walidaalika say qisaaskama lagu qisaasayaa uusan khiyaar u lahayn intii lagu cafiya mag ma bixinaysaana khiyaar uma laha oo ma dhihi kara aniga mag diyaaru miihi iqisaasto idisha ma dhihi karo mag haddii la yihaahdo waa inuu bixiyaa waa daanu leeyihi biixsaanin laguma darin walidaalika wuxuu ku yihi wuxuu wuxuu dhihi doonaa beydka soo socda akhirkiisa walow bisukti qaatili lmaqtuuli ninka wax dilay la dilay kii dilay haba ka carooda maqaama magna sida hadda hadduu ka carooda yihahda in lay dilaan rabaa in lay dilaan rabaa soo istaaga xataa magta waa lagu yeelanayaa laakiin maca takliidi magta waa adkayn iyo wal xorooli mid hadda la rabo laba sifay diyadaasi leedahay diya muqallada oo la adkeeyey diyada muqalladaa nabigu shibul camdiguu ku sheegayoo soddon afar jir iyo soddon shan jira iyo afartan rimay oo caloosha ilmo ku wada wey boqolkaasaa laga doonayaa xaalatun hadda laga rabaa inuu bixiyo miiska saaro laakiin maca takliidi iyadoo lagu adkaynayo oo maktii nooca adag laga dhigayo walxuluuli hadda mid taaganna laga dhigayo aan wakti iyo muddo dheer la siinaynin calaljaanii bayna ku waajibi saasay hadaba diyada cabdigu diya muqalladoo adag weeye waana diya xaaloo hadda la bixinayo ayib wafi lkhaaa wa camdihi wafi lkhaaa gafkii ka magi iyo wa camdihi kaskiisii shibulcamdiga iyo khaaulcamdiga ahaana muajalatun waa la waa la dib dhigayaa magteeda alaaa acwaamin saddex sano calaa man qof bayna ku waajibi dad caqalahu caaqile iyo xigto waa ninka wax dilay halkan saddex mas'aluu ku sheegay mas'alana gadaal baa farqi u dhexeeya labada magta labada khataa iyo shibul camdigu saddex xukun bay wadaagaan xukunka koobaad diyadu waa mu'ajala oo hadda miiska wada saara lama laha midda labaad ta'jiilkooduna waa isku midoo waa saddex sano masalada saddexaad ninkii gacanta lahaa keliya wax laguma lehee tolkii iyo xigtadii caaqiladii ilmo adeertiibaa qaaraanka lagu leeyahay inay kula bixiyaan qaaraan ku bixiyaan towkaan bixinayo oo meesha soomaalida qaaraanka magta la isla bixinayo asal ahaan meeshay ka keeneen caaqilada masaladaa wey marka wuxuu yihi muajalatu weeye ta'jiilka waxaa laga soo qaatay iyo saddex sana inuu yahay kow caaqiladay ku waajibaysaa waana masalo nasli inay muajalo saddex sano tahayna waa ijmaac itifaaq weeye aaaar cumar iyo cali iyo ibni cumar iyo ibni cabaas laga wariyaa jira laakiin tafaariiqda asaaniidoodu ma wada sugna allaahumma ilaa aharka cumar duruqdiisa haddii la isu geygeeyo ariiqa shacbi iyo ariiqa makxuul iyo ariiq kaloo uu leeyahay oo dacfi ku wada jiro way isxoogeynaysaa afarka cali ma sugno oo inqiaac baa ku jira afarka ibni cabaas ibni cumar isna inqiaac baa sanadkiisa ku jira oo macmar ibni cabdilaahi baa ibni cumar macmar ibni raashid baa ibni cumar ka warinaya aaaar sidaasaa ku soo aroortay laakiin culimo badanoo ibnulmundir iyo keyrkee ah itifaaq iyo ijmaac bay soo guuriyeen inay mu'ajalo tahay caaqiladana lagu leeyahay saddex sanana la wadaya bixinteedao loo qaybinayo haddaba muddadaas baa lagu bixinayaa caaqilada in lagu leeyahayna nabigu haweenkiis dhagax tuuray buudiyada wuxuu ku xukumay calaa caaqilati lmar'ati xigtada iyo ilmo adeerta iyo jifada reerka ay ka dhalatay gabadhii wax tuurtay ee dishay buu ku xukumay nabigu sala allahu alay ali wasalam haddaba shibul cabdigiibaa haddii caaqilo lagu xukumay khata'iina min baabi wlaa wey oo maxaa caaqilo loogu xukumay soo qur-aanku ma dhihin walaa taziru waasiratun wisra uqra idna cid kale dembigeeda ma qaado nabigu sawma dhihin laa yejniy axadun calaa axadin qofna qof dembi uma soo galo waxaa leenahay nacam qaacidadu waa sidaa laakiin mas'alat alcaaqilati mustafnaatun waa laga soo reebay lixikmatin xikmaddu waxaa weeye ninkani waxaan samee isma lahayn dilka nooca u dhacana wuu bataa qaraamaadkuna way badan yihiin hadduu xoolo saa u badan ka dhintana tolkani iyagaa dhaxli lahaa haddaba ninkani jinaayo khaas ah oo isagu ula kasayna ma aha wuxuu qof keliya xambaari karana ma aha xigtada iyo qaraabaduna xataa qofku hadduu waayo silaturaxim waajibaa la isku leeyahay min haadalbaabi bay ka mid tahayoo isgargaar iyo tacaawun cala albiri wataqwa baa sii gelaysaa caaqiladii yaa ah oo masalo tafaasiil badanoo hadda uusan ka hadlin hal mas'aloo farqi oo khata iyo shibhulcamdiga udhaxaysa buu ka hadlay diyadii waa muajaliyo calal caaqila lagu yiri laakiin mukhafafa iyo muhallada kee weye wakhufifat waa la fudeeyey fi lkhaطa'i اlmaxdi khaطa'a barax tara waa la fududeeyey kamaa qadqu lira sida loo adkeeyey fi lcamdi shibhulcamdigii fiimaa qudima waxaa lasoo hormariyey makta shibhulcamdiga waa muqallado adag makta khaطa'ana waa mukhafafa mukhafafo maxaa looga jeedaa iyo muqallada muqallada waxaa looga jeedaa soddon afar jirah iyo soddon shan jirah iyo afartan fiman oo caloosha ilmo ku wada baa shibhulcamdigii laga rabaa camdigiibuu shabahaa waa la adkeeyey khaiyo ka magibu shabahaa muddadaa loo dheeriyey caaqiladana waa la saaray labadii dhinac midba xukun baa la siiyey wa min hunaa bay fuqahadeenu ka qaataan shaygu laba shay oo xukum leh labadooda shabah mutawasit hadduu yahay yutawasatu fii axkaamihi soo labadii alkhunsa axkaamta qaarna waxaa la haleeshin ragga qaarna dumarkaa la raacin qaarna yutawasatu fiiha meel dhexdooda aan la gelin dhigiisoo lama dhihin oo ragga iyo dumarka dumarkana waa laga korraysiin raggana waa laga hoosaysan oo nuskoodaa la istaajin wasaalkay masalada axkaamtii hala tawsiid iyo wixii laba shabaale masaa'ilkay ka qaateen bay tani ka mid tahay shibul camdigii camdiga wuu shabahaa adkeen khaa'ana wuu shabahayey ta'jiiliyo caaqilada saaro dhinaca ka fududee dhinacana ka adkee dhinacana ka fududee saasaa labada arrimood lagu jamciyey saasay leeyihiin diyadu waa mukhafafo maxaa looga jeedaa isagaa dib ka sheegi doonee waa shan qaybood ha laga dhigo labaatan labaatan ah afar ha la ysku raaco weeye midna ha la isku qabsado labaatan afar jiro ah labaatan shan jiro ah labaatan saddex jiro ah labaatan laba jiro ah uweedhadiga waa imis soo haray ma qurbacyo laba jir ah baa mise waa qurbacyo saddex jir ah isu qabsan doonaa taasaynu arki doona isagaa sheegi doona saasaa loo fududayn wixii afaar ku soo arooray markuu isagu tiriyaan ka hadli doonaa yuqtasu waa la qisaasaa fii gayri abin aabbo waxaan ahayn oo min maxramin maxram xigta ah ow fi shuhuuri lxurmi bilaha xurmadana ah aw fi lxarami xaramka dhexdiisa ah qisaas qofkii lagu yeesho haddii ashhurulxurum lagu jiro xuduudda fulinteeda looma dibdhigo qitaalka safka jihaadkaa loo dibdhigaa calaa qowlin xaramkana dagaalka guud baan la ogolayna ciddii gudihiisa wax ku disha gudihiisaa xadda iyo qisaasta lagaga fuliyaa oo xurmada xaramku xuduudda fulinteeda ma diido maxramkiiyo xigtaan nahay iyo walaalaan nahay iyo abtiiha adeer baan isu nahay iyadana ma diida qisaasta oo waa la isu dili waxaa laga soo reebay aabbaha aabbuhu hadduu ilmihiisa dilo aabbaha la dili maayo ilmuhusa aabbihii haddii uu dilo waa la dili waayo aabbuhu sababu wujuudihi buu ahaa ku yimid dunida in ilmihii sababtada loo aha dunida u yimaada isagii uu sabab u noqdo duqi dunida inuu ka tago baa laga warwareegayaa oo habbuu xaq weyn buu ilmaha ku leeyahay badanaana dareenka waalidku ilmihiisa ma dilo laakiin ilmuhu way dhici kartaa duqa inuu khaarijiyo duba dhexalkiisa degdegsado waa dhici kartaa saas darteed soomaalida waxay dhahan waxaad dhashay kuma dhalin saad uga naxaysa kaagama naxayo saad uga naxayso adiguna ilmahaaga intaad ka walwasho waalidkaa kama walwashin walidaalika waalidku hadduu waxgeysta lama qisaaso nabigu cabdillahi bin camar casba wuxuu ka wariyey laa yuqaadu lwaal waalidu biwaladi waalidka looma qisaaso ilmaha ibnu cabaasna tirmidiya waxay ka wariyeen laa yuqtalu lwaladu biwaalidu bilwaladi waalidka looma dila ilmihiisa darteed saas darteed wuxuu ku yihi fii gayri abin mar labaadna wuu soo celin doonaayo wuu ishaari doonaa inay soo hormartay qisaasayaa fii gayri abin aabba waxaana bimacnaa waalid baa loo jeedaa alwaalidu mina nusuusta leeda aabbaha hooyada lamida awowya iyadina waa lamid oo min maxramin ah aw fi shuhuuri lxurmi ah aw fi lxarami ah fi lxaali markaa uu waxgeystay baa qofka la qisaasayaa wey haddaba yuqtasu fi lxaali markaaba qisaasta waxaa laga fulinayaa qisaasta haddii la fulin lahaa say tahay dad badan dilka kuma degdegeen walakum fi lqisaasi xayaatun ninkii qisaas la fulinaya haddaad aragtaan dee xabaddu weliba way sahlan tahay markii seef cad oo wirwirwirwille qoorka lagu jaro adigu maalinka hore waad nixi laakiin dhowr marba markaad ka qayb gasho waad sacabayn sacab baad ku dhaho maalinka dambe kadar kulmasaas ixsaaso anu weligii laba qisaan taagnaayo mid celi igama xigin ninka qoorta la goynayay intaan jaamacadda sacuudiga arday ka dhiganayna ahaydo madiina labadaba ninkoo qoorta la jarayo laakiin hadda dadka marka la qisaasayo qabaha sharcigiihi runtii si fiican bay u tafaftiri jireen ninka marka la keeno askar baa iman jirtay caafimaad ambalaas baa iman jiray ninkii jallaadkahay oo seeftiisii wataa iman jiray seefaha qoorta laga goynayo bas bataatuu aa lagu soo qaadi jiray si uga xusho aada bata anfacaysa nin xaragoonayo qabiiskiisii iyo cumaamadiisii iyo cigaalkiisii iyo qaba wey waynan kaba qasnayn oo isaga kolbalugu isaga istaagaya waana nin khabiir oo muxtarif oo aan qoorta la gafaynin hal mar buu ku baahanya inuu ku dhufto marka labaad waa israacin saa dhinacaas saa laguma soo dhuftee saasuu ku dhuftaa haragga iska haysatana saa intuu gediyo israaciyaa kadib uu isaga dhiiggi isaga tirtiraa kaga tirtira seefta dhiigi u meesha dhibta ku tuur gaariga ku kaxeeya laakiin waxay ugu muhiimsanayeen u laaxidi jiray waxay qabaha sharcigaa maxkamaddu markay timaado xogta waranka akrintiisa iyo fursada siin gebagabada weedha xukunka iyo madaxa go-naanshihiisa way wada socdaan waxaa laga sheekay ninka magaciisa xilligu dhash cidda uu yahay xilliga uu dhashay meesha uu ku dhashay si kooban taariikhdiisii hadduu reer leeyahay intuu caruur leeyahay dembiga uu galay taariikhda uu galay goobta uu ku galay xukunkii sharcigee la qaaday cadaymihii ay siday u dhammaystirmeen kadib maxkamaddu waxa ay xukuntay baa laleeyahay marka qisaas in loo dilo biqaci raqabati qoorta la jara xata almowti ilaa uu geeriyooda wey ereygaa xata almowt ta'daa markuu qaadigu sheegaya qoortani way maqan tahay ninka ninka waa ag taagan yahay waxaana waa dhageysanayaa jaf bay tagtay gore tagtay garan maysa ninkii oo qabiisada qoorta gaaban inta loo soo xiro oo indho duuban baa sidaa u fadhiya gacmihiisana lugahay ku xiran yihiin isagana jilbuhu gadhulka ku hayaa qoortuu isgelinayaa deedna wuu garanayaa qoorta in loo sii socdo ninkana geeska bidixda dambuu ka taagan yahay si uu sidaa ugu dhufto baskii maseefuhu ku jireenna agtiisuu taagan yahay markuu la soo baxayo waa maqlayo uu fiirin wayaanfici waayo uu iska tuur qalalo waa ka yeeli dhinacuu ninkan taagan yahay mooy dhinaca kaloo ka yar durubsanna askari baa taagan askarna waa ku wareegsantahay meesha annaguna askartaan ag taagannahoon cid nagama xigto waa daawanaynaa annaga de ninkan socda suu qoorta u goynaya dhegta maahane seeftaa noo darayna laakiin marka lasoo akriyo marka lagu soo dhow yahay biqaci raqabati laleeyahay meelahan kelimiisaa uga taabsiin saaduu yidhaahdo bad qoorta aa maqantahay ma la gafamayo dhowr nina waa weydiiyo intaan goobjooghayna wuxuu la gafay ma aragteeba maya laleey nin geedka leegu xooggiisa waxaa wey aan moodi laba mitir iyo bar inuu leeyahay intuu leegyahay kab uu ka siiyey isaga waa iska tegey waa isaga tagtay waa baxay gaari baa lagu qaaday askar waardi aad raacday tag laakiin intaa la akrinayo haddii dad meesha yimaadaan gacanta taagaan jaanis baa la siin mid waxaan joogay maalin la yidhi magtii qaato dadkiisii dadkii qisaasta lahaana way joogaan waxay yidhahdeen maya nin baa istaagoo mag labaad baan bixin buuri waxay dhaheen maya nin kala istaagoo mid saddexaad baan bixin buuri saddex magood maya mid afraad qaata waxay dhaheen toban haddii la bixiyo qaadan mayna shar ka soco hadday iyagu markaa ku cafiyaan shan magood qaataan way leeyihiin wamaa suulixuu calayhi fahuwa lahu waxay ku leeshiiyagaa iskale hor nabiga hore yidhi alayhi salaam waljamca faqtul dil kooxda tirada badan bifardin hal ninoy dileen ay wada dileen u dil fi nafsi naf aw fii cudwihi xubin kamidoo dilmifsali meel kala baxa leh halkan wuxuu ku leeyahay sida qof qof loogu dilayo hadday kooxi qof isu urursadaan kooxdaba nag baa laga dhigi waa lalayn asalku qadaarka aayaddu annafsu binafsi baa loo dilaa laakiin xilligii cumar baa waxaa dhacday ma shan baa mise waa toddoba labada riwaayaba way way soo arooreen baa yaman baa waxay intaasoo qof isugu tageen qof inay dilaan way isu urursadeen way isu qabqabteen waa dileen cumar baa qisadii loo keenay intaba wuu laayey shan ama toddoba labada riwaayaa jire intaba madaxuu guray markaasuu wuxuu yihi low ishtaraka ahlu sancaa calaa qatlihi laqataltuhum jamiican magaaladaa sanca dadka degan oo dhan hadday isugu tegi lahaayeen dilkiisa dhammaan waan layn lahaa wax saxaabo khilaafayna lama oga waxay leedaen xikmadii qasadkii laga lahaa qisaasto walakum fi lqisaasi xayaatunna saamu baa lagu badbaadin karaa haddaan la qisaasin hadhow qof kastoo in la dilaan rabo laba saddex baa isugu tegi si qisaas looga badbaado magta waynu qaybsane innagoo shala aynu wada dilaa la dhihi qof kasta dadka nag baa laga dhigi cumar haddaba masaladan xukumkan uu fatwooday culimmaduna ku raaceen waa min baabi albinaai cala almasaalixi almunaasiba maslaxa almunaasaba iyo albinaau cala alxikam wy wey masalatu lbinaa cala alxikamna waa ijmaacu salaf dhammaan axkaamtaba in lagu saleeyo iska daasay usuuliyiinta qaarkood ka doodan cille in laga dhigay ra-san ba axkaamii u saleeyo waa daahiru lkitaabi wasunati waijmaaci salafi masalada diiditaankeedu masalatu lashaacira wey iyo jahmiyadii jahmia safaan way asalkeedu ninka faahfaahinta ee doctor maxamed alcaruusi kitaabkiisa almasaa'il almushtarakatu bayna usuul diini wa usuul fiqhi akriyo أما تعليل الأحكام دكتور محمد مصطفى الشلبي أخريه أما العلة في القياس عند الوصوليين دكتور أسعد عبد الكريم السعدي أخريه أما حقيقة الخلاف في التعليل بالحكمة دكتور علي عباس الحكم أخريه أما التعليل بالحكمة رأي سبتي فلسطيني أخريه أنت نكي دولي أنت أصوغاني با مباحث دير دير بك هذا المسألة ابن تيمية كتاب يزرد على البقري كتاب كسم منهاج السنة كتب بدن buu kaga hadlay mas'aladani inay tahay mas'alatu al-ash'ira waxana i'tiraafay oo qiray as-sukki fi al-ibhaj iyo fi tabaqat labada waa ku i'tiraafay inay mas'alada iyagu leeyihiin ahlu sunnaha kale iyo nimanka u bitabiye u dulayay ayna shaqo ku lahayn oo mas'alada masal tarjamada Abi al-Hasan al-Ash'ari fi tabaqat al-kubra buu kaga hadlay yadana iyo al-ibhajkan iyo al-ashbah wal-nawa'ir kiisinta buu kaga hadlay ash'ariraduna waa qirsayiin inay masaladan iyagu leeyihiin walidaalika waxaa aada u qiraya sidoo kaleeto ashaaciradana ka mid a ninka la yidhahdo abu isxaaq ashaatibi fi lmuwaafaqaat isna masalada waa taqriiriyey inay masalatu ashaacira bifatati xikmati watacliili fi afcaali illahi inay masaladu tahay waa iqraariyey laakiin marka masalada masala xaadisa oo masala mutakalimiina weeye walidaalika iyagu waxay leeyihiin saxiibulmaraaq sacuudi waa kiiday jiray markii wasfi daahir mundabita la waayo ilaa fa xikmatun biha yunaatu xikmada wax lagu tacliiliyaa marka masaladan iyo masalatu tatarus iyo masalatu akhd alwadaaif iyo dhammaantood masalatu lbinaa cala almasaalix weeye madad usuuliyiinta warkooda inaad uruurisa rabtana saddex baab ahri baab lmaslaxa almursala ahri istislaax baab lwasfi lmunaasibna ahri munaasabada wasfiga masaalix lcilla markay ka hadlayaan wasfiga daahirka mundaabitka saddexdaa mabxaad isuge suura kaaga soo baxaysa ilaa xaddi ma في النفس أو في عضوه ذي المفصل نفط وقصاص حبنها والله قصاص قفية جماعة شرط وقحنا حبنها لكن ذي المفصل مالك ربحة هذا وقف هذه الجناية في العضو اللوغيستو هذا الجناية من مفصل انتهينا وقصاص بين هذا هذين انتهينا مفصلك كعنت وعنتنا وين نقون كرتا فراها ميرها وكربحنا وين نقون كرتا xusur iyo garabna waa noqon kartaa lugahana waa noqon kartaa meel kala baxa meesha kala baxaa xaddeedu waa qisaas wixii ka badan haddii halkaa dhudhunkaa laga gooyo intanna waa qisaas intanna qisaas ma lehe waa xukuuma arshi baa loo qadarayaa waxyaabaha qisaasta ma gala taasuu tilmaamayaa cudwigoodii mafsali mafsal iyo kala baxu saaxiiba haddii uu yahay weeye daa takalufin mid mukalafa qaatilka la qisaasayo waa mid mukalafa caaqil baaliqa hadduuba majnuun yahay amaba uu sadi yahay horaad u maqashay rufica alqalamu can alaaatin qisaasba laguma laha walidaalika sadiga iyo majnuunku camdi maba lahaba waxoodu waa mukhata wa aslu man yujnaa calayhi qofka jinaayada la gaarsiiyey asalkiisana ينتفي عنه القصاص القصاص با كان نفيس ميسو كبحيس ماشي قفنا وحل غارسيي نفي حبن با حدي اصل كيسيه عده وحا غارسيسو والد كيسيها قصاص يدنا لبلها في غير ابي كي وسو عليوي كان تفاء من نزل قفكي دغا او قصاصتي عنه كهوسيه عنه عن الجاني كهوسيه سي قصاصتي سو ماشي وبخدا بكفر كهوسيه aw biriqin kaba hooseeyo xasala dhacay wuxuu ku leeyahay kafaa'ada waalidkii la qisaasi maayo sabi iyo majnuunna la qisaasi loo qisaasi maayo sida aan loogu qisaasin qofka jaaniga ah qofka jaaniga ah sida aan loogu qisaasin qof isaga kafaa'ada kaga hooseeyo bikufrin kaga hooseeya oo muslim gaal looma dilo saxiifadii cali radi allahu canhu waa baabisaxiix markii la yidhi warqadda maxaa idinku yaala nabigu wax khaasama idinkaga tegey wuxuu yihi maya ilaa fahman fahman yu'tihi illaahu man yashaau wamaa fii hadihi asaxiifa fahm ilaahay ciduu doona uu siiyo iyo warqadda warqadda maxaa ku qoran baa la yidhi warqadda waxaa kamid ah ku qoraa walaa yuqtalu muslimun bikaafirin nin muslima gaal in loo dila ma banaana gaal in loo dila muslim ma banaana masala nafsa wey xogay fuqahada muslimiintuna jamaahiirtoodu saasay qabaan qolyaha xanafiyada waxoogay laga dhaadhicin laayahayoo qaal gaalka cahdiga iyo ammaanka ku jooga muslimkii dila in loo dila way bannaan tahay bay leeyihiin oo maxay yidhaahdeen gaalka laga hadlayo kaafirka laga hadlayo waa xarbiga yidhaahdeen waay laa yuqtalu muslimun bikaafirin ay xarbiyin baa loo jeedaa de ninkii inuu qole iyo dawlad muslim gaal u diray u qildayo raba madhab dhan oo muslimiintaaba qabo hadduu ku yidhaahdo kana raajix iyo marjuuxun baad marka dambe isugu imanaysaa marka muslimka asal ahaan hadduu xadgudbo oo gaal in la dila aynan banaanayn u dila gaal xarbiysade dilkiisaaba banaana laakiin gaal dima iyo cahdi leh in la dilana aynan banaanayn haddii uu dilo loo dili maayo nabigu qowlna waa ku yihi ficlanna waa u fuliyey ficlanna waa u fuliyey nimankii qaswadii quraada lagu laayey muslimiinta ay gaaladu dageen laba nin baa ka soo baxsa nin baa ka soo baxsaday ninkii madiine isagoo kusoo dhowow laba nin oo reerihii qabay guud ay wadaagaan oo gaala ah ka hor yimid oo madiine ka yimid wuu la sheekaystay oo wuu lad uu la hargalay iyaguna nabigay heshiis nabadgeliyo la soo saxiixdeen isna ma oga ciilkii waxaa haya loo soo geystay baa haya markay waxooga isdhigteen ay sexsexdeen ay qayluushadeen uu seef qaato labadaba qoortu jaray nabigu u yimid qisadii dhacday buu u sheegay wixii lagu soo sameeyey wuxuu sameeyey wuxuu yihi laba nin oon heshiis la galay baa dishay magtoodaan bixinaya nabigu magtooda u bixiyey sala allahu alayh ali wasalam halkaa nabigu hadday qisaas mas'aladu tahay ninka muxuu qisaasi waayey laa yuqtalu muslimun bikaafirin wey daba muslimiinta intee la qabqabta gaalada dee dalxiis bay galeen oo maxkamata amni dawla dil ku xukuntay ah wax daahiru nasi khilaafsan weeye ninkii qil rabaneede wadaadu gurigi kuhor lugta ku meereeyo ku xagxagtama waayo aw biriqin addoonnimo ninkii haddii uu addoon dilo loo qisaasi maayo waxay yidhahdeen laba daliil baanu haysanaa maxaa ilaahay kutiba calaykum lqisaasu fi lqatla maxaa ku xiga xorta xor baa loo dilaahaye addoonna addoon u dil xor xor u dil addoonna addoon u dil halkaa xornaan addoon loo dilaynaso way ka muuqataa bay yidhahdeen kow inaan loo qisaasaynin wuxuu ku sameeyana nabigaabaan ka haynaa sala alah wasalam oo maxaa dhacay xilliga nabiga ay dhacday nin zimbaac la yidhaahdo oo saxaabada ka mid ahaa baa addoon uu lahaa buu ku xanaaqay socsocod iyo bixbixitaan uusan ogey buu sameeyey ninkiibuu qabtay oo geel intuu ku xirtay buu fajaba madaakiirahu xubnihii taranku ka gooyey waa qabteen faaksaa gulaamahu xiniyuu ka saaray ninkii oo carab oo qayla nabiga kusoo dhexdhacay laga saaray isagii kalena waa dhuuntay nabigu waa raarraadiyey waa waayey addoon hadal adagna waa yidhi addoonkiina waa xor buu yihi dibna uma sii dabagelin qisaas uma raarraadin qisaas uma soo qabanin waxay idhahdeen ninkiiba sooma aragtin xiniyaha loolama bixinine inaan loo waa amaa xadiidka man qatala cabdahu qatalnaahu waman jadacahu jadacnaahu waxay dhahdeen ma asixin oo daciif wey halkaasay fuqahadu iyada ka baxeen washruud shardi tasaawi طarafayne labada xubnood inay siman yihiin fi lmaxalli booska ay ku yaalaan haddii xubin xubin loo qisaasayo waa inay laba xubin oo isla yihiin nin baa nin gacanta bidix gooye gacanta bidix baa loo goynayaa laakiin bidixuu ka gooye midig baan u goynaynaa maya nin baa nin dhegta midig gooye dhegta bidix baan u goynaynaa maya bidix bidix ugo midig midig ugoo farihiibuu mid ka gooyey fartaa fartaydu ugo oo gacanteedii ah far kale iyo gacan kale looma goyn karo waayo qisaasta cadli iyo tasaawi baa la rabaa cadaalad iyo sinaan waxay noqon kartaa tii teedii marka loo gooyo kow lam tanqaic ma go-do lama gooyo saxiixatu mid caafimaad qabtana bidii shalani mid qalalan hadday labada gacmood midi markii horeba ay qalalaybay eber ahayd midna ay caafimaad qabtay isma sinoo laysuma gooye nin baa nin u yimid gacantuu ka gooye gacantana markii horeba way qalalayd taanay caafimaad qabtay malagurxule ma sinna marka maxalkii ha ku sinaadaan laakiin muuqaalkii jamaalkii iyo manfacadii ma sinna kafaa'adii iyo takaafuyi sinaantii kama dhaxayso saas darteed xaq kaluun hala siiye ninka gacantaya aan la goynin buu ku leeyahy lam tanqatic ma go-do saxiixatun mid fayow bidii shalaalin insha alla berri baan baabkan dhammayn doonaa